maxkamadda darajada koowaad ee degmada boosaaso gobolka bari ayaa maanta la hor keenay shan dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa inay muuqaal cabsi iyo hanjabaad ah ay ka duubeen qoys ay gurigooda u dhaceen labada bisha lixaad ee aynu ku jiro mid ka mid ah eedeysanayaasha ayaa maxkamaddu ku xakuntay lix sano oo xarig ah afar kun oo doolar oo magdhow ah oo qoyska la siinayo iyo kun doolar oo ganaax ah halka afarta kalena ay maxkamaddu midkiiba ku xakuntay shan sano oo xariga ah afar kun oo doolar oo magdhow qoyska la siinayo ah iyo kun doolar oo ganaax ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada boosaaso abubakar cabdinuur jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunkan waxaana uu dhacay sida tan waxaa maxkamaddu u caddaatay sidan soo socota kow in ay ku caddaatay qodobada farqada saddexaad iyo iyo farqada labaad saddexdaa qodob ayaa maxkamadda kaga caddaatay eedaysanayaasha halka qodobka ay maxkamaddu ay ka tuurtay maadaama aan meesha la keenin hubka ku xusan qodobkaas maxkamaddu waxay u cuskatay qiraalkooda soo qabashada kilibka ay gudbiyeen baxsashada iyo caddaymaha dhammaystirtiran ee galka ku jira maxkamaddu waxay u aqoonsatay inay falkaasu dhacay cidda geysatana ay yihiin shanta eedaysane ee kale ah yuusuf axmed cali saacid cabdirasaaq cismaan cabdulaahi axmed maxamed cabdinaasir jaamac siciid iyo cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan banayaalka yihiin maxamed axmed cali iyo khadiijo salaad cabdi iyo bukhaari aadan siciida maxkamaddu sidaa darteed yuusuf axmed cali ina xaliimo xaaji siddeediyo toban jira lix sanoo xariga saacid cabdirasaaq cismaan cabdale axmed maxamed iyo cabdinaasir jaamac siciid iyo cabdiraxmaan cabdulaahi bootaan afartaa eedaysane maxkamaddu waxay kaga soo qaaday qodobada uga soo qaaday shan sano oo xariga dhammaantood waxay ka midaysan yihiin magdhow oo ah faafinta dembiga ay galeen qarshoodi ahaa ay u faafiyeen bulshada soomaaliyeed usoo gudbiyeen ummaddana ay maaragtay la wadaageen wax aan munaasib ku ahayn sharciga iyo islaamnimada iyo qawaaniintaba sidaa darteed maxkamaddu waxay uga xukuntay dhibanayaasha magdhow midkiiba afar kun oo doolar sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay shanta eedaysane midkiiba kun doolar oo ganaaxa waxaa ka fudan qaaday sharaf axan soddon cisho gudahood bilahi towfiiq maxamed axmed cali oo ah aabbaha qoyska dhibanayaasha ah iyo khadiijo salaad cabdi oo ah hooyada qoyska oo warbaahinta la hadlay xukunka maxkamadda kadib ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan tallaabada laga qaaday dhallinyarada ku xadgudubtay waxaan dareemayaa xukun madani oo xaqa iyadoo mudankayga la marshay cadaaladda waan u mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qarabka sida puntland naanisiday qodobkayga ama faldambiyeedka laygu sameeyey layga xakumay oo la waafajiyey sharciga aad baan ugu ganacsanay iyo tii hore oo tolkayga maaragtay laga gacamariyeen dareenkayga aad iyo aad baan u faraxsanay waxa weeye waa lay miray habeenimaa lay miray cag baa nalagala daalay daasada caana boodhaa nalagu soo tuuray irinta lagama soo gelina dayrkaa laga soo daatay waxa weeye qofka haddii ifan la yidhaahdo toos hebelow waa wax wax laga garan karo haba dagaalameenoo haba caytameenoo waydigubayna ha yidhaahdeen laakiin annagoo hurudna way kabaha iyo daasad caana boodho weyn nala dhaceen sidaa darteed aad iyo aad baannu runtii u dareennay dhibtii naloo geystay waana iska yaaceenoo way iska tageen markii dambe iriddii ay ka soo daateen kamay dhicine markay albaabkii arkeen bay albaabkii ka fureenoo ka baxeen xukunka si cadaalada si cadaalada baan u arkaa sidoo kale farxaan salaad cabdi oo ah aabbaha dhalay bukhaari oo ah wiil labiyo toban jir ah kana mid ah dhibanayaasha ayaa isna ka hadlay dareenkiisa magacayga farxaan salaad cabdi wiilkayar aabbihiisaan ahay bakhaari wiilka yar ee cagta la saaraya aabbihiisaan ahay waxaa la yidhaha farxaan salaad cabdi marka aad baan maxkamadda maanta u soo dhoweynaynaa kiiska ka dhacay waa u hambalyaynaynaa waxaa weeyaan dee dhibaatadii qofka way gaadhaa laakiin marta kabasho uu helo cilqaad ma leh reerka ay ka dhasheenna annagu waxaa weeyaan dee reeraannu daris iyo wanaagna isku barana weeyaan dhibta ayagu lama qabaan wiilo shirir ay sameeyeen siftigaa dadka ku dhaqan deegaamada puntland ayaa aada uga xumaaday dhacdadan waxaana xukunka maxkamadda kadib uu guddoomiyuhu sheegay inay u furan tahay eedaysanayaasha racfaan bil ah faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso